alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wasidna cilma qaala almualifu raximah اllah baabu fadli sunani الraatibati maca alfaraa'idi wabayaani aqaliha waakmaliha wamaa baynahuma wuxuu baabu yahay caddaynta fadliga ay leedahay sunnayaasha raatibada ah ee faraa'ida raacsan oo noqonaya sunnayaal salaadaha faralka ah ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya iyo caddayn la caddeeyo inta ugu yar iyo inta ugu dhammayska tiran iyo inta dhexdhexaadka ah wacan ummi lmu'miniina ummi xabiibata ramlata binti abi sufyaana radia allahu canha qaalat waxaa laga wariyey ummi lmu'miniin inay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul rasuulka ilaahay xaaluu leeyahay maa min cabdin addoon ma jira addoonkaasoo muslimin muslim ah oo yusallii lilaahi tacaalaa ilaahay u tukanaya lilaahidaasi waxay sheegaysaa macnihii qof mukhlis ah oo ilaahay dartii u tukanaya kulla yowmin maalin walba hintay casharata rakca laba iyo toban ragcadood oo tatawucan sunno ah oo khayra alfariidati faralka aan ahayn ma jira addoon muslim ahoo la yimaado laba iyo tobankaa ragcadood oon faral ahayn oo sunno ah ilaa bana allaahu lahu beytan fi ljanna hadduu jirana ilaahay wuxuu uga dhisaa guri buu jannada uga dhisaa aw ilaa buniya lahu beytun fi ljanna waa shakun min araawi ama wuxuu ihi ilaa buniya lahu waxaa looga dhisaa beytun guri baa looga dhisaa fi ljannati jannada dhexdeeda rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka laba iyo tobankan ragcadood riwaayadan muslimka inoo taallaa sunnuun bay ku sheegtee may caddayn kuwa ay yihiin iyo inay sunno u yihiin iyo kuwa salaadaha raacsan inay yihiin laakiin riwaayadda tirmidiga ayaa sii caddaysay oo labada ragcadood ee subaxa ka horeeya afar duhurka ka horeeya laba ka dambeeya iyo maqribka iyo cishaa'iga mid laba ka dambeeya laba iyo tobankaa ragcadood ayaa riwaayadda tirmidigu kusii fasirtay markaa fadliga ay leeyihiin sunnayaasha rawaatibtii baa laga qaadanaya guri dhan oo jannada lagaaga dhisaad ku helaysa waa arrin u baahan qofku inuu waxa weeyaan guntado oo uu ilaashado aakhiradadaa kuugu camirmayso oo lagugu camiraya camalkaa aan dhibta lahayn ee si fudud aada ula imanayso وعn بن cmر رضي الله عنهma qاala صlaytu waxaan tukaday mعa rasuuli الlaahi slى الlه عaليه وsلم rasuulka ilaahay maciisa ragcatayni laba ragcadood oo qablo ظhri ظhurka ka horeeya waay markaa rasuulkan ku xidhay uma jeedo rasuulka oo tukanaya ayaan markaa arkayno anaguna waanu tukanaynunbaa macnuhu noqonaya in shاء الlah laba ragcadood oo duhurka ka horeeya iyo wa ragcatayni bacdaha laba ragcadood oo ka dambeeya iyo wa rakcatayni bacda aljumucati laba ragcadood oo jumcaha ka dambeeya halkaasi waa lix wa rakcatayni bacda almagribi iyo laba ragcadood oo maqribka ka dambeeya iyo wa rakcatayni bacda alcishaa laba ragcadood oo cishaa'iga ka dambeeya mutafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa markaa tobankaa ragcadood ayuu sheegay tobankaa ragcadoodna waxaa ku jira labada ragcadood ee salaada jumcaha ka dambeeya oo salaada jumcuhu iyadu sunna qabliya ma laha ee sunna bacdiya ayay leedahay laba ragcadood baa la tukan karaa ayaa la tukanayaa afarna waa laga dhigi karaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka sugan tahay markaa xadiidkan waxaan u sheegin labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax riwaayaadka kale saxiixa ayuu ku tilmaamaya o wuxuu lahaa saacaddaasi waxay ahayd saacad aanan rasuulka u gelin markaa xafsa oo walaashii ay ii sheegtay buuhi inuu rasuulku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam subxiina laba ragcadood uu ka horraysiin jiray waay wa can cabdillaahi bni mugafalin radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu ullah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama bayna kulli adaanayni salaatun laba sala laba adaan oo kaste waxa u dhaxaysa salaad bayna kulli adaanayni salaatun bayna kulli adaanayni salaatun sidaasuu markaa ugu celceliyey rasuulku calayhi asalaatu wasalaam isagoo masalada adkaynaya oo ahmiyaddeeda xusaaya waaya laba adaan oo kasta waxa u dhaxaysa salaad salaad baa udhaxaysa wa qaala wuxuu uhi fi thaalitثati markii saddexaad liman shaaa waa ciddii doonta ayaa adaankiiyo aqiimka dhexdooda sunnaysanaysa oo sunno la imanaysa mutafaqu calayh qaala wuxuu uhi almuraadu biاladaanayni aladaanu waliqaama adimistii iyo qiimistii baa looga jeeda hore wa inagii u soo maray in iqaamada qudheeda adaan lagu sheego soo ma axaadiista ku sheegaysa kanaa ka mida sida awgeed baa sida loo ajiibaayo ee adaanka ayaa iqaamadana loo ajiibaya mar haddee adaantayde waay xadiidkan waxaa loo deliishanayaa adaanka iyo aqiimka inta u dhaxaysa salaadaha oo dhan in la sunnaysan karo sunno lala iman karo sida awgeed ba ahlulcilmigu ay u deliishadeen salaada cishaayo horteed waa la yska sunnaysan karaa hadda inta aan xasuusanahay wax axaadiidoo sheegaysa sunnaha cishaayiga ka horeeya oo gaar ahaan u sheegaya ma jiro ayaan filayaa ma soo aroorin laakiin waxay ahlucilmigu u deliishadaan adiladan caamkaa sida xadiidkan oo kale xadiidkan waxaa laga qaadanayaa cishaayiga kolka loo adaamo iyo inta aan la aqimin intaa udhaxaysa in layska sunnaysan karo sunno lala iman karo waay salaadaha kale laakiin way soo wada aroortay subxii iyo duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii afartaa salaadood ee kaleba hortoodin sunno lala imanaya si gaara ayay usoo aroortay laakiin cishaa'iga waxa weeye si gaara umay soo aroorin baan filayaa waaya laakiin adiladan caamkaa baa laga deliishanaya ahlulcilmigu ay ka deliishadaan waa lala iman karaa dhib ma laha qaala wuxuu uhi baabu taakiidi rakcatay ragcatay sunnati subxi wuxuu baabu yahay adkeynta la adkeeyey ee labada ragcadood ee sunnada subxi ahaaday labada ragcadood ee sunnada subxii ah ee salaada subax ka horeeya adkeynta la adkeeyey wa can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yadacu midaan ka tegin buu ahaa arbacan afar afartaasoo qabla duhri duhurka ka horeeya salaada duhur afar ka horeeya kama tegi jirin iyo wa rakcatayni laba ragcadood oo qabla alghadaati ee salaada subax ka horeeya rawaahu albukhaariyu alghadaa waxaa looga jeedaa asubx markaa xadiidkaa ibnu cumarna wuxuu sheegayaa duhurka inuu rasuulku laba ragcadood ka horreysiin jiray kanina caaishana wuxuu sheegayaa afar inuu ka horreysiin jiray weliba kama tegi jirin bay tidhi marka iyada uu ee la jooga ee maaragtay gurigeeda uu ku tukanayo markaa sida saxda ah ama raajixa ah ee salaada duhuur afar in laga horraysiiyaa rawaatibtay ka mid tahay bacdu ahli lcilmina waxay ku xambaarayaan litanwiico qofku marna labuu la iman karaa marna afar buu la iman karayaa sidaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga soo aroortay shaahidka hadda baabka waxa weeye ee labadaa ragcadood ee ka horeeya salaada subax inaanu rasuulku ka tegi jirin ayaa uu tilmaamay caaisha ay tilmaantay radia allahu canha qaala wuxuu uhi wacanhaa qaalat waxaa kaloo caaisho laga wariyey inay tidhi lam yakun inabiyu nebigu ma ahayn sala allahu calayhi wasalam calaa shayin shayna shaygaasoo min anawaafili sunnayaasha ka mida ashadda miduu ka daran yahay tacaahudan xagga ilaalinta minhu xagga rasuulka xaaluu ka ahaaday calaa rakcatay ilfajri labada ragcadood ee subixi muttafaqun calayh yacnii labadaa ragcadood ee salaada subax ka horeeya sida sunnayaasha ugu adag ee ugu sarraysa ayuu ilaalin jiray wey si aanu sunnayaasha kale u ilaalin buu labada ragcadood u ilaalin jiray sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kolka uu safarka ku jiray iyo marka uu negi yahay labadaba uu la iman jiro kama tegi jiray waay sidaynu insha alla sheegi doono rawaatibtaa kale marka uu safarka gala rasuulku lama iman jirin laakiin raatibadaa fajriga uu la iman jiray marka uu safarka ku jiray iyo marka uu waxa weeye negi yahay labada midnaba kama tegi jira adkaynta la adkeeyey baa halkaa laga daliishanaya wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey can inabiy nabiga inay ka warisay sala allahu alayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yihi rakcata alfajri labada ragcadood ee subixi waa labada sunnaha ah ee salaada subax ka ee faralkaa ka horeeya khayrun way ka khayr badan yihiin min addunyaa adduunyada iyo wamaa fiiha waxa ku dhex suganba adduunka iyo waxa la waxa dhex yaallaba labada ragcadood baa ka dhaamo oo ka khayr badan rawaahu muslimun muslim baa wariyey wa fii riwaayatin ay wa jaa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo arooray oo muslimku iyadana warinaayo lahumaa labadoodaasi ragcadood axabbu ilaya iyaga ayaan ka jecelahay min addunyaa jamiican adduunyada oo dhan lahumaa labadoodaasi ayaa axabbu ilaya aan ka jecelahay min addunyaa jamiica adduunyada dhammaanteed mar haddii rasuulku jeclaa calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahayna jecel yahay baa halkaa laga qaadanaya waayo wixii ilaahay jeclaabaa rasuulkuna jeclaa calayhi salaatu wasalaam soo ma aragta marka in aada iyo aada loo ilaaliyo oo qofku uu ku dadaalo labadaa ragcadood inaanay ka tegin iyo rawaatibta kaleba ayaa walaalayaal muhiim yaa cabdallah hadaad aragta iyagoo kaa tegayo hurdo iyo wax lamida kaaga tegaya naftaada xisaabi naftaada waxa weeye canaano edbi runta u sheeg ku dadaal adigoo caafimaad qaba oo awoodayo oo la iman karaayo inaanay labada ragcadood kaa tegin ku dadaal weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam guriga ayuu ku tukan jiray markaa qofkii guriga seexanaya ee dee guriga jooga sida sunnada ah ee fadliga badani waa inuu guriga ku tukado weeye soo maqlibaysaan iqtidaa'an birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam walaalayaal qofka ee had iyo jeer hurdada iskaga raaga ee ee salaada marka la galo ama aqiimka un ku toosa dabeetana intuu hore weysaysta is idhaahdo salaada ka gaadh dee labadaa ragcadood way ka tegaya soo ma aragtid labadaa ragcadood way ka tegaya marka waa in lagu dadaalo inaad maaragtay aanay kaa tegin wa can abi cabdillaahi bilaal bni rabaaxi radia radia allaahu canhu waxaa laga wariyey bilaal oo muadini rasuulillaahi ahaaday sala allahu alayhi wasalama muadinkii rasuulka muadiniintuu ka mid ahaa keligii ma ahayn annahu saxaabigaasi ataa rasuul allahi rasuulka ilaahay buu u yimi sala allahu alayhi wasalama liyudinahu si uu u ogeysiiyo bisalaati alkhadaati salaaddii subax si uu u ogeysiiyo caadadiisuna saasay ahayd oo marka waktiga salaada subax ay gaadho rasuulka oo gurigiisu uu masaajidka dee kuba xagan kaga yaalay ayuu u iman jiro kolkaasuu u sheegi jiray fashaqalat way mashquulisay caaishatu caaisha mashquulisay bilaalan bilaal waxay ku mashquulisay biamrin arrin sa'alathu canhu ay weydiisay isagoo isla rasuulka u sheeg bay wax weydiiso kolkaasaa waxoogay uu ku yar mashquul xataa asbaxa jiddan ilaa uu aada u waaberiistay oo waagii caddaaday faqaama bilaalun bilaal baa kacayo faaadanahu wuxuu ogeysiiyey rasuulka bisalaati salaadii wa taabaca haddana wuu maaragta raacsiiyey adaanahu ogeysiiskiisii buu raacsiiyo haddana uu ku celiyey oo uu ku celceliyey ogeysiintu ogeysiinaayo salaaddii way gaadhay falam yakruj ma soo bixin rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ma soo bixin falamaa kharaja markuu rasuulku soo baxay sallaa binaasi dadkii buu tukiyey fa akhbarahu wuxuu uga warramay macnihii bilaal wuxuu rasuulka uga warramay huduu rasuulka u noqonaysa calayhi salaatu wasalaam isagoo u cudur daaranaya absaanku ka habsaamay anna caaishata caaisha shaqalathu inay ku mashquulisay biamrin arrin sa'alathu canhu ay weydiisay xataa asbaxa jiddan ilaa uu aada u waaberistay iyo wa annahu abda'a calayhi inuu rasuulku ka habsaamay bilkhuruuji soo bixistii uu u soo bixi lahaa inuu maaragtay kadib dhacay oonu hore ugu soo bixin fa qaala wuxuu yidhi yacni wuxuu jeedaa annabiyu nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi inii kuntu fa qaala wuxuu yidhi yacni nabiya sala allahu alay wasalam inii anigu kuntu waxaan ahaa rakactu mid tukanaayey rakcatay alfajri labadii ragcadood ee salaada subax ka horreeyey wa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay innaka adigu asbaxta jiddan aad baad u waaberiisatay oo waaga aad buu caddaaday goortaasaad tukanaysa qaala wuxu uhi low asbaxtu haddii aan waaberiisan lahaa agara in ka badan mima asbaxtu intaan waaberiisay macnii waagu hadduu i caddaan lahaa intanuu hadda i caddaaday la rakactuhumaa waan tukan lahaa wa axsantuhumaa waan wanaajin lahaa waan qurxin lahaa wa ajmaltuhumaa waan qurxin lahaa si fiican baanu la iman lahaa dhammaystiran rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin xadiidkuna wuxuu leeyahay sheekh saliim waa xadiis saxiixa buu leeyahay sugan hadalka ay qaar ka hadleenna ma dhibaayo buu uu ka jawaabay markaa xadiidkana waxaa laga qaadanayaa in aad iyo aada loo ilaaliyo sida axaadiistaa horeba ay sheegayso waayo inta aan salaada faralkaa la gelinna wuu tukan karaa marka baabu takfiifi rakcatay اlfajri wa bayaani maa yuqra'u fiihima wa bayaani waqtihimaa wuxuu baabu yahay khafiifinta la khafiifiyo labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya iyo in la caddeeyo waxa lagu akhriayo faatixada mooye qur-aanka kale la raacinayo iyo caddaynta la caddeeyo waktigooda goormaa la tukanaya masaa'ilkaasa axaadiidtanina ay ku saabsan yihiin si markaa faahfaahsan oo mubasad ah ayuu sheekhu u soo aroorinayaa raximahullah axaadiidtii ku saabsanayd sunnayaasha waxa weeyaan ee rawaatibta ah ee salaadaha ama ka horeeya ama ka dambeeya wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kaana yusalli wuxuu ahaa mid tukada ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudu bayna annidaai waaliqaamati yeedhmada salaada la ysugu yeedho adaanka loo jeediyo iqaamada dhexdooda ayuu la iman jiray min salaati subxi nidaagaas iyo iqaamadaasoo min salaati subxi salaada subax daraaddeed loola imanayo yani aadaanka iyo iqaamada salaada subax daraaddeed loo samaynayo dhexdooda ayuu tukan jiray muttafaqun calayhi markaa mintaa in tacliiliye laga dhigaa waa jaa-is libtidaa'i ilqaayana waabaad ka dhigi kartaa dhib ma laha oo min salaati subxi xagga salaada subax ka ahaado salaada subax loo adaamay wa fii riwaayatin lahumaa riwaayaad kale oo u sugnaatay bukhaariga iyo muslimkana waxaa ku sugnaay yusalli wuu tukan jiray ragcatay ilfajri labada ragcadood ee subxi wayukhafifuhumaa wuu fududayn jiray xataa aquula ilaa aan is idhaahdo hal qara'a fiihimaa ma ku akhriyay dhexdooda biummi lqur'aani faatixada ma ku akhriy wa fii riwaayatin limuslimiin kaana yusalli wuxuu ahaa mid tukada ragcatay ilfajri idaa samica markuu maqlo aladaana adaanka markuu maqlo wayukhafifuhumaa waanu fududayn jiray wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo arooray idaa alaca alfajru markuu waagu baryo ayuu waxa weeye la iman jiray riwaayaadkaasoo dhammina macnahoodu waa isku wada mid oo riwaayaddan sheegaysa idaa alaca alfajru iyo tan sheegaysa idaa samica aladaana way iswaafaqsan yihin waayo marka waagu uu beryo waaga dambe ayuunbaa adaankana lagu dhufan jiray ma faanta markaa dabadeeta waagu beryo adaankana lagu dhuftee adaankuna uu dhammaado yaa markaasuu la iman jiray sidaa awgeed baa axaadiidtaasi ay tahay mid iswaafaqsan iyo kuwan inoo soo socdaaba aan carabka marino qaala wuxuu uhi wacan xabsata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa adana marka uu dhawaaqa almuadinu muadinku lisubxi subxa markuu u dhawaaqo wa bada subxu walxaal qad bada subxu subxina uu muuqday sallaa wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin waxaa ku yimi kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa alaca alfajru waagu marka uu dilaaco laa yusallii midaan tukan buu ahaa ilaa ragcatayni khafiifatayni labadaa ragcadood ee fudfudud mooye wax kale ma tukan jiro ee salaada subax ka horeeya waay marka axaadiidtan waxaa laga qaadanayaa labadaa ragcadood inuu rasuulku fududayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo uu khafiifin jiray sababtuna waxay tahay si salaadii subax faralkiisi uu u galo oo waxa weeye uu u tukado wakhtigiisa u horeeya si aanu uga habsaamin faralka wakhtigiisa ugu horeeya inuu tukado soo ma aragtid markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee saasuu markaa usoo u khafiifin jiray oo dabadeetana uu u geli jiray waxaanaynu garanaynaa salaada subax in waxa weeyaan salaada subax in qiraa'ada markaa la dheeraynayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aan badan akhrin jiray sidaa awgeed labada ragcadood in aada loo dheereeyaa hadyigii rasuulka ma aha waa la khafiifinaya waay taasi waa taa wakhtigooduna waa marka la adimo dabadeed wey wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yusali wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid tukada min alleyli habeenkii mahna mahna labalabuu tukan jiray salaatuleyshiisa labalabada ahayd kolba laba ragcadood dana laba ragcadood dana laba ragcadood saasuu wadi jiray wayutiru wuxuu ku witriyeysan jiray birakcatin ragcad min aakhiri leyli habeenka niskiisa dambe ahaatay wa yusalii wuxuu tukan jiray alrakcatayni labada ragcadood ee qabla salaati alkadaati salaada subax ka horeeya ayuu tukan jiray wa kaana aladaana iyadood moodo adimaadu biudunayhi dhegihiisa inay waxa weeye saarantay ya muttafaqu calayh markaa macnuhu waxa weeye wakaana aladaana biudunayhidaas marka sidaasun adaanka uu muadinku u dhammeeyo afka uga qaado ayuu tukan jiray muu sii kaadkaadin jirin ahlulcilmiga qaarna waxay dhahaan waxaa looga jeedaa wakaana aladaana biudunayhidan ee adaanka halkan iqaamadii baaba looga jeeda oo wuxuu tukan jiray iyadoo aad waxa weeye aqiimku aada u soo dhow yahay ayuu tukan jiray soo ma aragtid waay marka wallahu aclam macnaha hore aad moodaa inuu daahiriyo marka sidaa loo aadimo ayuu laba ragcadood tukan jiray dabadeetana sidaa inoo iman doonta uu yar jiifsan jiray soo ma aragtid oo yarahee jiifsan jiray wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fii rakcatay ilfajri labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya filuulaa minhumaa labada ragcadoodta hore wuxuu ku akhriyi jiray quluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna ha aayaddaa suuratu lbaqara ee boqol iyo lix iyo soddonaad ayuu ku akhri jiray sayaquulu sufahaa u bogga ka horeeya ku jirta wa fi laakhirati minhumaa ta dambe ee ka mida labadaa ragcadoodna wuxuu ku akhriyi jiray aamanaa billaahi washhada biannaa muslimuun aayadda aali cimraan ku jirta ee akhirkeedu kaa yahay ayuu ku akhriyi jiray wa fii riwaayatin riwaayad kale waxa ku yimi wa fi laakhirati allatii fii aali cimraana waay wa fi laakhirati yani waxa weeyaan ragcadda dambena wuxuu ku akriyi jiray allatii fii aali cimraana ay alaayatu alatii fii aali cimraana aayadda aali cimraan ku jirta tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum rawaahumaa muslimun muslim baa wariyey marka labada riwaayadood marka laysu geeyo waxay keensanayaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam ragcadda horena uu ku akhrii jiray quuluu aamana billahi wamaa unzila ilayna aayadda suuratu lbaqara ragcadda labaadna marna waa aayaddan aamana billahi washhad bianna muslimuun ku akhrii jiray marna tacaalow ilaa kalimati sawaain baynana wa baynakum hadda aayaddaasoo akhri qul ya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin dhamaystir bal qul ya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-an aye walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah fain tawallow faquluu shhaduu bianna muslimuun waayahay qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qara'a fii ragcatay اlfajri wuxuu ku akhriyey labada ragcadood ee salaada subax ku akhriyayey qul yaa ayuha alkaafiruun wa qul huwa allahu axadu rawaahu muslim ragcadda horena suuratu lkaafiruun ta labaadna suuratu likhlaas wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi ramaqtu nabiya nabiga ayaan aada u fiiriyey sala allahu calayhi wasalama shahran bil ayaan fiirinay oon aada u eegay oon raacraacay oon markaas salaaddiisa eegay wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid ku akhriya fi ragcatayni labada ragcadood ee qabla alfajri fajriga ka horeeya qul yaa ayuha alkaafiruun wa qul huwa allahu axad rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun waay waa tahay marka xadiidkanna waa xadiid sugan oo markaa saxiixa waay kaa horaana dee u markhaati kacaya labadan xadiidna marka la ysku daro waxay sheegayaan labada ragcadood inuu ku akhriyi jiray labadaas suuraad ku kala akhriyi jiray intubana waa jaayis inta xadiidkaa hor sheegaya intan xadiidkan dambe sheegaayo waana ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tanawuca la sheego weeye waaye sidaa awgeed baa marka lasoo khulaaseeyo ragcadda hore labadaas ragcadood tooda hore marna waxaa lagu akhriyi karaa aayaddaa baqara marna qulyaalkaafiruun ta labaadna marna waxaa lagu akhriyi karaa aamanaa bilaahi washhad bianna muslimuun marna waxaa lagu akhriyi karaa tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum marna waxaa lagu akhriyi karaa qul huwa allahu axad soo ma aragtid majmuuca riwaayaatku saasuu sheegay waayahay labadan suuradood ee qulyaalkaafiruun iyo maaragtay suuratu likhlaasna iyaguna maaragtay waa laba suuradood oo waxa weeye macno weyn xambaarsan walwalowna waynu soo maray suuratu likhlaas in la yidhaahdo thuluth lqur'aanna wuu u dhigmo waay wakadalika suuraddan la yidhahdo qul ya ayuha alkaafiruun iyada qudheed waa bara'atun min ashirki oo shirkigii ayaa waxa weeye ka digaysaa markaa tawxiid luluhiya iyadu ku saabsan tahay halka qul huwaluu tawxiidka tawxiid arububiya tawxiid alasmaa wasifaat uu ku saabsan yahay sidaa awgeed baa salaadaha meelo badan oo ka mida inuu labadaa labada labada suuradood ku tukan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa soo aroortay labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya iyaguu ku akhri jiray labada ragcadood ee witriga ugu dambeeyana iyagu ku akhriyi jiray labada ragcadood ee dawaafkana iyagu ku akhrii jiray labada ragcadood ee sunatulmaqribkana iyagu ku akhrii jiray afartaa meeloodba rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu suuradda suuratu lkaafiruun iyo suuratu likhlaas ku akhrii jiray baa soo arag ibnulqayimna waaba kanuuniyada kaga hadlaaya xikmadaha arrimaha ku jira oo waxaa ka mid ah qofka muslimka ahi inuu maalinkiisa waagu u baryey uu maaragtay ku qaabilo oo uu ku bilaabo shirkiga oo uu ka beri noqdo iyo mushrikiinta iyo towxiidka iyo dadka muwaxidiinta inuu ku dhaato oo iyaga waxa weeye uu xidhiidhiyo baabu istixbaabi lidijaaci bacda rakcatay alfajri wuxuu baab u yahay sunnaynta la sunneeyey alidijaaci in loo jiifsado bacda rakcatay lfajri labada ragcadood dabadood calaa janbihi laymani dhinaca dhinaciisa midi qofku inuu jiifsado walxahi calayhi iyo boorrinta laysku booriye sawaaun kaana ay sawaaun ay mustawin waxa siman kaana ahaayaa qofku tahajada bileyli habeenkii mid tukanayo salaad u taagnaa am laa ama habeenkii ha tukanayo ama yaan u tukanine markuu labadaa ragcadood tukada inuu markaa jiibsado dhinaca midigu yar jiibsadaa waa sunna buuri waay markaa inay sunno jiifkaasi inuu sunno yahay waa sida ahlulcilmigu badidoodu ay ku tegeen ama bal ka midiba ay ku tegeen inay sunno uun tahay waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa samayn jiray qaala wuxuu ihi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat inay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa salla marka uu tukado ragcatay lfajri idajaca wuxuu u jiibsan jiray calaa shiqihi laymani dhinaciisa midig rawaahu lbukhaariy imaamu lbukhaari baa wariyey waaya wa canhaa waxaa kaloo laga wariyey caaisha qaalat inay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusalii mid tukada fii maa bayna an yafruqa min salaati alcishaa'i ila alfajr ee inta u dhaxaysa markuu salaada cishaa'i ka faaruqo ilaa salaada subax ixdaa casharata rakcatan koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray yusalimu waa salaamo naqsan jira bayna kuli rakcatayni laba ragcadood oo kasta dhexdooda ayuu salaamo naqsan jiray marka macnuhu ma aha ragcad kasta gaarkeedu uu salaamo naqsan jiray sida axaadiista kale sheegaysa waa laba ragcadood markuu tukadaba uu salaamo naqsan jiray wa yutiru wuxuu ku witiraysan jiray biwaaxidatin mid faidaa sakata marka u aamusa almuadinu muadinku min salaati alfajr salaada subax markuu ka aamuso adaankeeda iyo isugu yeedhisteeda ee watabayana lahu lfajru waaguna u caddaado ee wajaa'ahu lmuadinu muadinku u yimaado qaama wuu kici jiro fa rakca wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud markaa koob iyo tobankaa ragcadood ee hore witriga uu ku khatimo waa salaatuleyshi labadanina waa labadii salaada subax raatibadii subax uma dajaca dabadeetana wuxuu u jiibsan jiray calaa shiqihi laymani dhinaciisa midig haakadaa xataa yaatiyahu lmuadinu haakadaa sidaasi ayuu ahaa xataa yaatiyahu samayn jiray ama uu ku sugnaan jiray dheh oo dhinaca midig buu isaga yar jiifi jiray xataa yaatiyahu ilaa uu uga yimaada almuadinu muadinku liliqaamati iqaamada ilaa uu markaa ula yimaado si uu u aqiimo liliqaamati iqaamada darteed si uu ugu yimaado marka ilaa uu ugu yimaado rawaahu muslimun muslim baa wariyey qowluhaa hadalkeeda ay tidhi yusalimu bayna kuli rakcatayni haakada huwa fii muslim muslim sidaasuu xadiidku ugu yaalla waa macnaahu macnihiisuna waxa weeye bacda kuli ragcatayni laba ragcadood oo kaste dabadooda ayuu maaragtay ayuu ayuu salaamo naqsan jiray waay waana sidaa xadiista kale ay sheegayso وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري إذا صلى أحدكم midkiin marka uu tukado ragcatay ilfajri labada ragcadood ee salaada subax falyadajic ha u jiifsado calaa yamiinihi midigtiisa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biasaniida saxiixa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiixun waa xadiid markaa xasanoo saxiixa buu yidhi waay waa tahay masaladani calaa kulli xaal jiifkaa yaree la jiifsanayo inta aynu hubno ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuun buu sugan yahay ficilka rasuulka way sugan tahay sababahana waxaa ka mid a bay ahlucilmigu yidhaahdaan iyo xikmadaha ku jira caadada rasuulku waxay ahayd habeenkii oo dhan dee salaatuleyl buu u taagnaan jiray sida xadiiskaasi uu sheegay markaa si istiraaxo iyo nasasho uu yaro helo dabeete salaadii subax waxa weeye isagoo nashaadla uu galo ayuu in yar maaragtay u yara nasanayay taagnaantii dee xalow dhan uu taagnaa taas waa taa ka waran qowl ahaan ma sugantay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka amar ku siiyey xadiidkaasi wuxuu sheegayaa inuu rasuulku amar ku bixiyey falyadajic calaa yamiinihi sheekhuna wuxuu yidhi abu daawuud iyo tirmidi iyobaa asaaniid saxiixa ku wariyey markaa sidaa aragtaan bacdu ahli اlcilmi xadiidkan isagoo ah qowlka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam way saxiixinayaan sheekh saliim qudhiisu saasuu maraya imaamu اlalbani qudhiisu waxaan filayaa inuu sidaa marayo marka qowlka rasuulka iyo ficilkiisaba uu ku asaxay bay leeyihin laakiin ahlucilmi fara badani riwaayaddaa sheegaysa qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam way cileeyeen oo waxay idhaahdeen waa khata oo cabdilwaaxid ibnu ziyaad nin la yidhaahdaa ku qaldamay bay yidhaahdeen oo isaga maahaane ragga kale hiqaada ah ee xadiidkan wariyey ee qowlkii rasuulka kamay dhigin calayhi salaatu wasalaam ficilkii rasuulka ayay ka dhigeen sooma aragtaan marka wallahu aclam waxaa sugani waa ficilkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida awgeed baa waa sunne in lala yimaado wadaadka la idhaha ibnu xasmin aldaahiri raximahu ullah isagu wuxuu ihi waaba waajib in la jiibsadaa markuu qofku labada ragcdood tukado inuu dhinaca u jiibsado waa waajib salaadaanu shardi u yahay salaada subaxna qofka kaba asix maysa haddaanu jiibsan bu soo ma aragtid wahada min qaraa'ibihi raximah اllah waayo haddaa xataa haddii la idhaahdo waaba waajib oo waajibnimada lala qiro inay shardi tahay aanay la-aantii salaadu asaxayn xaggee uga timi sheekh islaam baa maaragtay aada u radiyey ilaa uu isaguna yidhi xadiidka ku soo arooray waaba baailba ma aragtaa marka calaa kulli xaal waa sunna uun sidaa aimo badane ay mareen sunna un weeye makruuhna maaha sida culimmada qaarkood ay mareen haddaba xataa masaajidka miyaa lagula imanaya intaynu hayno rasuulka calayhi salaatu wasalaam guriguunbuu kula iman jiray sooma aragti sidaa awgeed baa masaajidka haddii lagula yimaado saxaabada qaari dadka ku qabsan jira ibnu cumar oo kale iyo maaragtay ciddii masaajidka dee labadaa ragcadood tukata deetana dhankaa u yar jiibsata ay ku qabsan jireen oo u diidi jireen marka wallahu aclam guriga ayuunbaa maaragta lagula iman karayaa baabu sunnati duhri wuxuu baabu yahay sunnada duhurkii can ibni cumara radia allahu canhuma qaala sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay maciise waan tukaday ragcatayni laba ragcadood baan tukaday oo qabla duhri duhurka ka horeeya warakcatayni bacdaha muttafaqun calayhi wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yadacu midaan ka tegin arbaca nafar qabla duhri rawaahu lbukhaariyu labadaba waa inagii markii dhaweyd soo mar wa canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yusallii wuxuu ahaa mid ku tukada fii beytii gurigeyga qabla duhri duhurka hortii arbaca nafar uma dabadeetna yakhruju wuu bixi jiro fa yusallii binnaasi dadka ayuu tukan jiray uma yadkhulu haddana wuu soo geli jiro fa yusallii ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray wa kaana yusallii binnaasi wuxuu ahaa mid tukiya dadka almaqriba maqribka uma yadkhulu wuu soo geli jiro fa yusallii ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray wa yusallii binnaasi dadka ayuu haddana tukan jiray alcishaa wayadkhulu beytii gurigeygu soo geli jiro fa yusallii ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray rawaahu muslimun muslim baa wariyey markaa sunnayaashaasaa rasuulku la iman jiray calayhi salaatu wasalaam shaahidkuna oo afartaa duhurka ka horeeya waay rasuulkuna saa aragtaan guriguu ku tukan jiray waayo gurigay ku fadli badan tahay sida axaadiista aynu ku arki doono wa can ummi xabiibata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama man xaafada qofka ilaaliya calaa arbacin afar rakacaatin calaa arbaci rakacaatin afar ragcdood oo qabla duhri duhurka ka horeeya iyo wa arbacin bacdaha afar ka dambeeya xaramahu llahu cala annaar ilaahay naartuu ka xirima rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidku wuxu uhi waa xadiis saxiixa waaya waa xadiis saxiixa ayuu yihi xadiidku marka wuxuu sheegayaa xadiidkanina ee afarta xadiistaa horuu ku waafaqsan yahay salaada duhur dabadeedana afar buu sheegay qofka sideeddaa ragcadood ee afar badhan ay duhurka ka xigaan ilaaliyaana naartaa markaa ilaahay kaga xarimaya kaga ilaalinaya waaya markaa way jiraan afar ragcadood inay ka dambeeyaan duhurka laakiin afartaa ragcadood labada horunbaa raatibo ah labada dambena waa kuwa markaa aan sida kuwa hore u adkayna la yskala iman karo wa can cabdillahi bni saa'ibin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana yusallii arbacan wuxuu ahaa mid tukada afar bacda an tazuula shamsu cadceedu intay zuusho dabadeed qabla duhri duhurka horteed salaada duhur horteed afar buu tukan jiray wa qaala waxaanu odhan jiray innahaa saacatu wakti weeye tuftaxu fiiha la furo dhexdeeda abwaabu samaa ilbaabada samada fa uxibu waxaan jecelahay an yascada lii inuu ii koro aniga fiihaa saacadda dhexdeeda camalu saalixun camal wanaagsani rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun waay marka xadiidku wuxuu yihi waa xadiis saxiixa buu yihi isnaaduhu saxiix rijaalahu hiqaat waay xadiidkana afar ragcadood buu ka horreysiin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada duhur weliba waxa uu soo kordhiyey inay tahay saacada albaabada samada la furo oo ay tahay qofka camal wanaagsan inuu sameeyo wakhtigaa maaragtay ilaahay jala wacalaa u rafciyu u kor yeelo qaala wuxuu uhi wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa lam yusalli markaanu tukan arbacan afar qabla duhri duhurka ka horeeya sallaahuna wuu tukan jira bacdahaa dabadeed buu tukan jiray rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun waay marka calaa kulli xaal xadiidkana wuxuu ihi waa xadiis saxiixa waay xadiidtaasoo dhami marka la ysku soo duuduubo waxa ay ka warramaysaa iyaduna sunnaha salaada duhur ka horeeya waa afar sunnaha ka dambeeyana afar waa laga dhigi karaa labana waa laga dhigi karaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين